wararka maanta naga soo gaaraya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa kusoo waramaya in gaadiidka uu kareysan barnaamijka cuntada adduunka ee w f p soomaaliya maanta la sii daayey haddaba taliyaha qeybta booliska ee gobolka sool maxamed salebaan gooni ayaa shabakada wararka ciga dotcom laascanood kula xiriirtay taliya waxaa faahfaahin naga siisaa sida loo sii daayey baabuurta iyo waxay ku timi
intaa intaa weyaane dee baabuurta waa halkan mudday halkan joogtay baabuurta ay ku xayirayd kadibna maxaan ku dhahay qoladii w f d de wakiilka u ahayd iyo qoladii qandaraadka qaadatay iyo waxay sheegeen inay maxaan ku dhahay maamulgoboleedka ku heshiiyeen baabuurtaasi dhex marto annagana saaka baabuurta maxaan ku dhahay naga tagay rasaarka la fasaxay faahfaahin kale kama bixin karno laakiin kolley somaha kale nabadgelya garata taliya maaha markii u horeysay ee gaadiid u kareysan w f p laascanood lagu xanimo marka heshiiskani ma puntland ayuu dhex maray iyo iyo w f p in maanta laascanood babuurta lagu fasaxo
puntland wuxuu dhamay w f p sida maanta qoladii baabuurtaasn dee ay u rarayd iyo anaga warkaas ee noo soo siiyey marka w f p dhex maray dee baabuurta dhex marto markay nabadgeliyaan marka sidaasaa baabuurtii lagu fasaxay soonahan annaga aan xukunana sidaasay nabadgelyo ugu dhaafsan maxaan ku dhahay ay uga gudubtay dee intaasaa wax wararka hayaada taliya waxaa jirtay baabuurtani inta lasaad ku xanuuneyd in qaarkood ay koox maleeshiyaadii deegaanka boorawadal qof ku dhaawaceen qaarkoodna ay qafaasheen dhinaca nabadgelyada deegaanka ayaa ballan qaadaya mase puntland ayaa ballan qaadaysa inta dee boorawadal xasiiyo gobolka sool
wallahi adeerta kolley dee taata faahfaahin badan kama bixin karo dee heshiisku w f p iyo puntland buu dhex maray marka inta dee ay kolley puntland joogto dee kolley waxay la tahay dee damaanada iyagaa qaaday marka dee waxay la tahay waxaun dee kolley cadar dee kolley ay ku wada hadleen unbaa wax lagu fasaxay dee kolley mas-uuliyadana kolley iyagun baa qaaday dee saynu qiyaasayno laakiin annaga waxaan cadaynaynaa dee soonaha annaga aan xukunay inay si nabadgelyaha ku gudbeen maalintii hore dee si nabadgelyaha bay ku gudbeen markay xaggaa gaareen unbaa xoogaa rabshadan yar dhacday saakana annaga si nabadgelyaha bay nagu dhaafeen marka taa waxaan filayaa dee kolley labadaa qolo unbaa ka hesheeyay w f p iyo puntland baa ka wada hadlayo dee waxaan filayaa mas-uuliyadda in puntland qaadee baa laqiyaasaya taliya waxaa jirtay in ba wadayaasha gaadiidku ay ku camariyeen intay joogaan laascanood in ay kharash badan ku dhacay oo ay masaariif badan cuneen arrintaa maxaad ka ogtiin idinku xagee ku dambeysay
kolley dee qoladii baabuurta soo kiraysatay oo dee kuturaada qada iyo darawalta iyo hadlayo kolley wax usoo dirdire kolley dhowrkeedi waxbay usoo dirdireen sidaa maaragtay wararka lagu soo gaaray kolley mar dhacagaya iyaga kula wax tartamayna usoo diroona maaragtay dee ay masaariifya ka dhigtaan oo maadaama dee maaragtay safarkii iyo qorshihii hore dee isbedeleen kolley mar dambena waxbay usoo direen wallahi sida dee ay u macaamileen hadda hoose anigu ma sii warhayo laakiin haddeer xabasha ma jirin adigu wax usoo dirdiro oo kolley haddeerto dee wax dee yani biilala ama loo qabsadayna ma jiraan marka haddeer adigu ugu dambayn shalayna kolley wax xabashayna iyo baradiyo ma ayna jirin oo kolley iska heshiiye taliya goni baabuurtani maxaad ka og tahay xagee u raran yihiin dhowr jiro horey doo ay waddada mareen dad badan baa iswadanaya raashinka meesha loo wado xagee u raran yihiin taliya ugu dambayntii xaalada guud ee gobolka sool dhinaca nabadgelyadu waa sidee maadaama adigu aad tahay taliyihii qeybta ee gobolkaasi sool
horta taliyii qeybtana waa ahay kusigey barasaabkana hadda waa ahay guud ahaan haddaan kaaga warramo gobolka haddii wax dhibaatada kama jiraan nabadgelyo xuma kama jirto nabadgelyadaisu boqolkiiba boqol weeye wax amni daraaga kama jiraan marka waa boqolkiiba boqol baan hadda oran karnaa nabadgelyada gobolka sool deegaanadaasi waxaa kusoo dhawaaday waxaa ka jira dhaardhaaqyo ay wadaan dad taageersan s c c ama ciidamada halkaa kusugan ha ahaadeene maxaad kala socotaa adigu tali maadaama aad tahay kusugiin barasaab gobolka sool adigaa sheegtay
adeer waxaa anu horta wax weyn uma arko hadda waxay jir jirana waa iska soo cadaan iska cadaan doonaa laakiin anu hadda wax weyn uma arko cidii hadda dee dhibaato wadaana maxaan ku dhahay dee iyadaa tagaan waxay la tahay maanta dee dhibaato ciidamada deegaa diyaar uma aha cidii iyadoo hadda dee dhibaato iyo dee xasaradii hadda maaragtay hor la wadaana dee waa la arki doonaa laakiin wax weyn hadda anigu aan ogahay ma jiraan deegaanka dharkeenga ayay ku sugan yihiin iyo buuro wadal tallaabada somaliland ay qaadayso maxay tahay haddii ay kusoo ruqaansadaan deegaanka gobolka sool taas taas waxay jawaabtahay ciddii dhibaato wadda baan ku yidhi dee iyadaa waa la arki doonaa ciddii iyada dhibaatada wadda waktigan waxay la tahay dadku nabadgelyo iyo maxaan ku dhahay horumar iyo maxaan ku dhahay ayay u baahan yihiin iyo haddeer dhibaato dadku uma baahna ciddii iyadu dhibaato iyo xasarada waddana dee way iska soo bixi doontaa taliyaha laakiin guud ahaan anigu hadda wax weyn ma arko aada iyo aada baad umaadsanta taliyaha qaybta gobolka soolahna gusmaha barasaabka gobolkaasi u warramaya ciraaq dot com taliya aada waa mahadsan tahay